asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duuro wanaagsan ciid wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena duhurnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo sheegay dalkani doorasho qof iyo cooda ay ka dhici doonto boqolaal shacab ah iyo mas-uuliyiin dowladeed ayaa salaada ciidda ku ogay masaajidka cali jimcaale ee magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo kumanaan shacaba salaada ciidda kula ogay masaajidka weyn ee isbahaysiga qaranka safiirka dowladda soomaaliya ee kenya ayaa moolka b b s magaalada nairobi salaada ciidda kula tukaday boqolaal soomaaliya jimcadii ugu horreysay saaka salaada ciidda ku tukaday masjidka xaaji maxamuud ee laga dhisay degmada hodan ee gobolka banaadir akhbaaraadka dibaddana malaayiin muslimiin ah ayaa maanta ah ogay salaada ciidulfitriga ee dunida islaamka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaan filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaanu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kumanaan qof oo shacab ah maanta kula dukaday masaajidka isbahaysiga ee qaranka ee magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinay wariyaheenna cabduqaadir cusmaan indhooy
halkan oo ah masjidka isbaasiga ee magaalada muqdisho maanta waxaa salaada ciidda ku ogay kumanaan shacab ah oo ka kala yimaaday degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta halkan salaada ciidda kula ogay kumanaanka shacabka ee ka kala yimaaday degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xubno wasiira xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale waxaa halkan aynu kula hadalnay qaar ka mid ah dadkii ka kala yimaaday degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir si ay halkan masjidkan isbahaysiga islaamka ay ugu dukadaan salaada ciidda waxaana ay isugu marxabeenayeen munaasabadda ciidulfidriga waa kuwaan qaar ka mid ah oo aanu la hadalnay dhammaan ummadda muslimiinta meel bay joogaan waa salaamaya asalaamu calaykum raxmatullahi waxaan leeyahay kullan caam antum bikhayr alxamdulilah maanta waxaan joognaa masjidka weyn ee isbahaysiga si qurux badan oo farxad ayaan ugu ceediisanay waa markii ugu horraysay dad saan oo kale masaajidka aan kula kulmo inta badan saan dadka uma maajir marka waxaan dareemayaa dhaxgalka bulshada iyo xamroo seef ah yaa yaa xamar seef waayo oo sax ah aan arkaynaa maasha allah madaxweynihii gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka inay sida nidaam meeshaan wada dukanay aad iyo aad aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dhammaan ummadda muslimiinta meel bay joogaan khaasatan soomaali meel bay joogto waxaan leeyahay ciid ciid wanaagsan aan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga ugaas axmed salaamaan shide axmed ilxidh ka mida bahda dhaqankee ka soo jeeda gobollada waqooyi ee soomaaliya horta marka hore waxaan joogaa masaajidkii isbaahaysiga ilaahay baa mahadleh waxaan ka yimi wardhiigli si aan ula tukado madaxweynaha qaranka soomaaliyeed golihiisa wasiirada xildhibaannada waxaana caddaynaysa in muqdisho nabad tahay soomaaliya nabad tahay nabadgelyadaan kaga soo lugeeyey waxa weeye ama ama sinay ama meesha la yahaa wardhiigli iyadoon cidina ay wadan cidina ilaalinayn ayaan imi marka hore horta waxaa mahadleh ilaahay ilaahay suurto geliyey inaannu halkan ku tukanno isugu keenkeenay baa mahadleh marka labaadna waxaa mahadleh madaxweynaha soomaaliya dhaktar xasan sheekh maxamuud iyo golihiisa wasiirrada iyo saddexda golo labada golo qaran iyo saddexda golo ciidan ciidanka milatariga asluubta ciidanka naysa iyo ciidanka waxa weeye bileyska waxaan leeyahay nabadgelyadaa waxaa hirgeliya ilaahay marka labaadna madaxweynaha soomaaliya iyo golihiisa wasiirrada iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha waxaan la wadaagayaa saaxiibkay wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqi reerkaygii raaxa axmed maxamuud xamda cabdicasiis hooyaday oo aan jecelahay saare cabdilaahi oo muuse iyo dhammaan
boqolaal shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sialaada ciid ah ee maanta ciidula- ciidul fidriga ku oogay masaajidka cali jimcaale ee magaalada muqdisho cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
كل عام وأنتم بخير عيد وناكسن ومدى مسلمين تجارهان ومدى الصوماليين waxaan ku sugannahay masjidka weyn ee cali jimcaale halkan maanta waxaa salaada ciidda ku oogay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo shacab fara badan oo ka kala yimid toddobiiyo tobanka degmo iyo deegaanada ku hareeraysan gobolka banaadir salaada ciidda markii laga soo baxay dadka ayaa waxay isugu marxabaynayeen maalinta koowaad ee ciidulfidriga farxadda iyagoo qaar ka mid a dadkuna halkan ay muuqaallo iyo sawirro ay ku gelayeen si ay saaxiibbadooda baraha bulshada ay ula- ula wadaagaan si saaxiibbadooda baraha bulshada ay la wadaagaan qaar ka mid ah dadkii halkan salaada ciidda ku soo oogay ayaan dareenkooda farxadeed ee maalinta koowaad ee ciidda wax ka weydiinay iyo halka ay ka soo ciidaysteen waxaa ka soo ciidaystay degmada hodan gaar ahaan xaafadda k b b walaahi dareenkii lama soo koobi karo alxamdulilaah si nabadaa ku ciidnay waxaan joognaa masaajidka weyn ee cali jimcaale ciidan ciidada ilaahay si nabada hanuu gaarsiiyo ummadda muslimiinta meel kastoon joogaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan kul caam waantum bilkhayr wallaahi alxamdulilah waan ku faraxsanaa am so happy waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta Sooma- eh, adduunka ku nool gaar ahaan soomaalideena gaar ahaan dadka ku nool caasimadda muqdisho waxaan leeyahay ciid mubaarak kula caam waanta bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal especially i'm gonna say my mom mom i love you so much happy ciid day oyo ciid wanaagsan
magacii waa mooha mukhtaar ee, waxaa ka soo ciidaystay ee, warta nabadda gaar ahaan xamar bile masjidka cali jamaal aad ayaa ugu faraxsanaa inaad kusoo dugto een, waa masjid aad u qurux badan sidoo kale dad muslimiin badan iskugu imaaday oo tiradooda la soo koobi karin waxaa ku faraxsanahay ciidaa inaad kusoo dugto magacayga waa maxamed bashiir maxamed kana soo ciiday degmada howlwadaag gaar ahaan xaafadda baarwax walaahi maasha allah waa maalin farxad badan soddon maalinaa khayr ku soo jirnay maantana waa maalinta abaamirinta Ee, waxaan leeyahay muslimiinta dhammaay ciid wanaagsan gaar ahaan familkayga ugu horeysa hooyadii maryan iyo aabbihi bashiir maxamed xaashi iyo walaalayay dhammaanteed dhammaan muslimiintana waxaa leeyahay ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal lsba maasha allah si fiican oo dareenka u taagan yahay maasha allah waay Ee, farxad iyadoo wanaagsan iyadoo caafiya boqolkiiba boqol waay dareenka aad ku cadsan yahay dhammaan waxaan maliyaynayaa ummadda soomaaliyeed muslimiinta meel walba ay joogaan dalka iyo dibadda waxaan malayaynayaa magacayga cabshir isaaq cabdiraxmaan waa dhowahay dalsan waa ku dhowahay maasha allah maasha allah dareenkayga farxadeed lama soo koobi karo aad baa u faraxsanaya alxamdulilah ilaahay ku mahadsan hambali waxa u direen dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay- ummadda muslimiinta meel walba ay ku noolayihiin
safiirka dowladda soomaaliga oo wakiilka dalka kenya ayaa kumanaan qof oo shacaba salaada ciidda kula ogay moolka lagu magacaabo b p s ee ku yaala magaalada nairobi safiirka dowladda soomaaliya oo fadhiya dalka kenya jibriil ibraahim cabdulle oo kumanaan kun oo soomaali ah oo iyagu ku nool magaalada nairobi ayaa moolka b p s ee magaalada nairobi waxa uu kula tukaday salaada ciidulfidriga isagoona halkaasi kumanaan qofooda shacaba kula hadlay waa kan safiir jibriil ibraahim cabdulle oo arrimo ka hadlaya isaga salaadii markii laga soo baxay kadib warbaahinta kula hadlaya banaanka b b s mool ee magaalada nairobi
kumanaan qof oo muslimiin ah maanta ay salaada ciidda ku tukadeen waxaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaa u darayaa hambaliyo iyo bogaadin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu cibaadadoodii soddonkaa cisho ay ku soo jireen ilaahay ka aqbalo waxaan kaloon ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa in dalkeenna uu noqdo dal nabad ah ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaan qalaysada faraha badan ee na haystan ilaahay naga qaado sidoo kale waxaan ummadda soomaaliyeed ee maanta barakaysan ciidda ah salaada dukanaayo ee dabaaldegaayo ayagana ku dhiirigelinaya ilaahay subxaana wa tacaala in ummadda soomaaliya u baryaan si ay noogu suuro gasho ama uga baxno xaaladaha culaysyada badan ee jira dalka haysto waxaan sidoo kale u mahad celinayaa maamulka iyo hoggaanka suuqa weyn ee b b s moll oo u horeeyo guddoomiyaha macalin weli oo xaqiiqdii wakhti badan geliyey in ummadda soomaaliyeed uu siiyo meel qurux badan wanaagsan amni leh lagu qabto xaflad intaa la eg amba mataqaana salaadda la isugu dukado salaad wadareed oo intaasoo qof oo kumanaan soomaali ah iyo ajaanib isugu jiray maanta salaaddii ku dukadeen aad iyo aad ayay noo dhiirigelisay
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dalkan ay ka dhici doonto buurasho qof iyo cod ah islamarkaana uu sheegay inaanu loo joojin doono cid walba waxaana madaxweynuhu sidoo kale uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay u diyaargaroobaan doorashada qof iyo cod ah ka dhici doonta wadankan soomaaliya gudihiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkan jeediyey kadib markeed khudbo dhinacyo badan taabanaysa oo uu ku soo aadeeyey maalintan ciidda ah ayaa waxa uu sidoo kale uu ballan qaaday in isagu fulin doono islamarkaana uu wax badan ka qaban doono arrimaha la xiriira doorashooyinka qof iyo cod ah ee laga qaban doono gudaha dalka soomaaliya dadka somalilan waxaan leeyahay afartaas jabtare la ansixiyey hal dabaray naga furtay dadka soomaaliya doorasho qof iyo coda ha u diyaar garoobaan doorasho qof iyo coda ha u diyaar garoobaan kuwa xun haddaan nahay maanta talada joogo war hana beriyaa la socdaa iska keen dira maca salaam iska taga dhaha dadka soomaaliyeed baan u sheegay ayadoon qof iyo cod ahayn ayaa dadkii loo xil saartay iska taga intaan yirahdeen shalay yaan iska tagnay maantana inaan iska tagnaan diyaar una dood iyo dacwo ma qabno laakiin dadka soomaaliyeed ballanaan ka qaadnay cid aanay ayagu dooranin inaanay xukumin ballankaasaan qaadnay ballankii aan ku taaganahay aniga madaxweynaha jamhuuriyadda anu ah hadday tahay dowladda hoose ee degmada meel hebel ku taalo iyo hadday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda dadka soomaaliyeed ciday la dhacaan ra'yigeeda inay doortaan reer hebel ku dooran maayaan shahaado weynu sitaa ku dooran maayaan ra'yiga mustaqbaliga ah ee beri oo wax u hagaajinayo oo ku hogaaminayo ciday ku qancaan ha doorteen fursaddaas alla siiyo hadduu qofkaas ku xumaado beri haddana fursad kaloo isaga bedeli kara waryaanan degdegin orodka maanta oo maanta wax walba maanta ha samaysmaan ah maaha waddaan soo marnay afar iyo soddon sana noo noo noo noo noo socoto xilligii dowladdii ay naga burburtay intaas waa soo soconay aan waa gaabinay aan dhahno laakiin waa soo soconay haddana waa sii soconnaa dadka soomaaliyeed waxaan maanta ciidda muxuu ahaay maanta aan ciidaynah waxaan leeyahay meel kastoo caalamka ay joogaan ha u diyaar garoobaano codkooda ay leeyihiin in ay go-aan ku gaaraan ayaga caliyaa fiican caashaa fiican maryaraa ka sii fiican jaamacaa ka sii fiican calisoobaa ka fiican inay yidhaahdaan go-aan ha gaaraan siyaasadda suuqay leedahay badaacada suuqaas la keenana waa ra'yi siyaasadeed ciddii ra'yi siyaasadeed fiicanta soomaaliya doorta cidday doonta ha ahaato doorta kuwo badan iyo kuwo laga badan yahay waxay ahaanayaan ha la doorta ninkii ra'yi siyaasadeed waa ra'yi siyaasadeed oo mustaqbalka qurxinayo haddii alla yidhaahdo wax
guud ahaana warkii duhurnimo waxaad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysa ay waan dhageyntaa dhammaantiin moblan waa ku sugantihiin mar kale waxaa idin leenahay ciid wanaagsan
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel